haddaba maxaa laga dheehan karaa hadalka madaxweynaha puntland baaqa nabadeed ee uu jeediyey se ma noqon karaa mid midha dhal ah su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu wariyaheena jacfar kuukay waxa uu weydiiyey cabdikafaar wardheere oo arrimaha soomaaliya ka faallooda kuna sugan dalkan maraykanka waxay ahayd arrin runtii muhiima oo loo baahnaa inuu inta horta dadka hor istaago arrintan uu madaxweynuhu uga sheekeeyo sida wax u dhaceen iyo waxa jira iyo waxa uu damacsan yahay taas waa arrin bogaadin mudan iyo soo dhoweyn run ahaantii laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu inuu wax badan oo maaragtay ka hadlay aan haddiibana aan daaweynayn cudurka meesha ka jira waa laga baaqsan karay gaskaasaa dhacay ha yidhaahdo loo noqon mayo laakiin marka hore waxaa ka horeysa wax la yidhaha accountability baa jirta inkastoo uu muujiyey inuu ka xun yahay oo haddana ka tacsiyeeyey arrintaas aad baan maaragta waxaan isleeyahay madaxweynuhu wuu sii faahfaahin karay si kalsoonida loo dhiso madaxweynuhu wuxuu sheegay in nidaamkii dawliga ahaa aanu sidaa ahayn sida uu u shaqeeyo sarkaal dowladeed oo madaxweynihii uu digreeto xilka uga qaaday in uu diido oo uu yidhaahdo ma wareejinayo xilka waa sida uu madaxweynuhu hadalka u dhigaya arrintaasi ma waxaad rabtay in uu madaxweynuhu ka aamuso oo uu yidhaahdo bal siday tahay ha loo daayo waa inuu maxkamad sare ee markii hore inta dhiso warqad ula tago oo yidhaahday ahayd niman baa halkaas ku jiro oo hubbay haystaan amarkii dowladday diideene saanan ka yeelayaa oo markaas isagoo maxkamad wata uu yidhaahdaa hubkaan ka dhigaya laakiin inuu madaxweynuhu yidhaahdo dowlad baan ahay oo anigaa go-aankana gaaraya duulaankana qaadaya magaaladana uu ku soo daabulo ciidan uu meelo badan ka soo arooriyey oo uu markaas markuu go-aanka gaaro oo haddana weliba odayaashii dhaqanka iyo wixii markay khilaaf gaartay odayaashii dhaqanka iyo ay yidhaahdeen saanay annaga xalku nala yahay oo iyadiina laiska dhaga tiray taas hab dowli maaha dowladdu
laakiin madaxweynuhu wuxuu sheegay in ciidamada dowladda iyaga oo hawshooda wata weerar lagu soo qaaday oo xabadda lagu bilaabay boosaaso in ciidan inta lagu soo daabulo duulaan la abaabulo kaasaa ka horeysa waxaa ka dambeysay xalkii odayaasha ka dambeysay waaya hadalka hadda madaxweynaha ka soo yeeray ee uu nabadda ku baaqay ciidamadii dowladdana ku amray in ay xabadda joojiyaan xabad dambena aanay dib u ridin muxuu ka tari karaa baad is leedahay arrintan maadaama ciidamadii kalena weli ay joogaan hubkoodiina ay haystaan wax fiican buu ka tari karaa waana hadalkii loo baahnaa weeye runtii madaxweynuhuna arrinta hadalkaas in soo dhoweyn buu mudan yahay inuu yidhahdo xabadda joojiya sida hadda muuqatana wiilashan hadda ku jira meesha oo p s f tu iyagu dalkaas iyagaaba muddo daafacayay oo hadda duulaankuma aha dadku waa u jeedaa arrintaas waxaase kasii habboonaan lahayd inuu ku dari lahaa ciidamada anigu aan keenay oo ka soo aruursay meelaha kala duwan oo puntlandna waa celinayaa oo goobahoodii baan ku celinaya laakiin marka uu sidaa yeelayo madaxweynuhu uu go-aankaas qaadanayo waa in uu damaanad haystaa sow maaha in qolyaha kale ee dhinaca kalena aanay isu soo fidinayn oo goobihii ay ciidamada dowladda ka baxeen isku soo ballaarinayn damaanadda waxaa loo saarayaa oo damaanaddaas qaadaya dadka madaxweynuhu ugu yeeray inay arrintan galaan isagu waajibkiisii waa gutay inaanay marnara mar dambe xabadi ka dhicin boosaaso in ciidamadiisu aanay dagaal dambe qaadin inuu haddana ay muuqato inuu u qoor dhiibtay odayaasha iyo waxgaradka kale oo reer boosaaso iyagana inuu ku daayo iyaga iyo wiilashaas iyo ciidamada p s f baa is arkaya oo damaanada qaaday ugu dambayntii waxaad sheegtay in dhabaha hadda la maray ee ciidamada la ysku gurtay aanu ahayn kii saxda ahaa haddii ay ciidamada b s f tu weli difaacayaan oo ay la safan yihiin agaasimahoodii xilka laga qaaday madaxweynuhuna uu doonayo in warqadiisii ay shaqayso maxaa adiga aad ku talin lahayd sideebaa xeegana lagu xegan karaa ilkana ku nabadgeli karaan oo arrintaa lagu dhammayn karaa bay kula tahay kow madaxweynaha iyo p s f wiilkii xilka laga qaaday oo odayaashuna xeeriyeen inuu ka tago arrintaas inay labada dhinacba ballan qaadaan inaan horta xabad lagu xallin boosaasana aan xabad dambe laga ridin dadka shacbiga oo ahna lagu soo celiyo guryahoodii midda labaad madaxweynuhu waa inuu ciidanka uu boosaaso ku soo daabulay uu ka qaadaa meesha kadibna in dib loogu noqdo isimadu arrintii ay xeeriyeen oo ay ahayd wiilkii laga qaaday mas-uuliyadda oo laga wareejiyey in laga wareejiyo hubka ay haystaan beeluhuna loo farsameeyo habka beelaysan oo puntland oo dhan dadkeedu u hubaysan yahay ciidamaduna sidaa ha ku burburaan ciidamada puntland sideedaba waxay u dhisan yihiin qolaba gobolkay joogtay ka shaqa gasha soo awoodii ciidamada awoodii ciidamada ee madaxa bannaanayd halkaasoo kama baxayso haddii la yidhaahdo ha lagu kala tago hubkana ha la beeleeyo maya maya ciidamada puntland sidaad ka warqabto waa noocyo badan bay leeyihiin daraawiish baa jira p s f baa jira laakiin waxaa la qiray waxaa la qiray waxaa la qiray kuwan inay yihiin kuwa ugu tayada wanaagsan marka ay timaado sugidda ammaanka waa sax weeye ciidamadaas sidii laga yeeli lahaa iyo farsamayntooda waxaan ku idhi waxay mas-uuliyaddaasi u taallaa sida hadda khilaafkan loo xalliyo iyo sida loo maamulayo mustaqbalka ama ciidamadaasi ha noqdaan kuwo hadhowtadii hab loola tacaalo federaala ama loola macaamiltamo hab guud oo dib u habayn lagu sameeyo ciidamada puntland oo dhammaantood hadda beelaysan marka barnaamijkaasi waa barnaamij ka duwan khilaafka hadda taagan aad ayuu mahadsan yahay cabdikafaar wardheere oo u warramayey jacfar kukay halkaad kala socotaanna waa v o a